والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما waxaynu ku dhex jirnay sutradii iyo qofku marka uu tukanayo inaan la hormarin iyo waxyaabaha salaada gooya xadiidka inoogu dambeeyey markaa wuxuu ahaa saddex inay jarayaan salaadii ay waxyeelayaan almaratu walximaaru walkalbu alaswad can qataada qaala wuxuu uhi qultu lijaabir ibnu zayd waxa aan ku yidhi buui jaabir ibnu zayd maa yaqdacu salaa salaada maxaa gooya qaala wuxuu ihi kaana bnu cabaasin yaquul cabdilaahi wuxuu odhan jiray almar'atu alxaa'idu waalkalb gabadha caadada liyo ayga xadiidkaasina waa saxiix weeye labadaasina si gaara ayaa loo qabtay marka almar'atu alxaa'id allatii balaqat sina alxayd ayay qaarkood ku fasireen gabadha gaadhay wakhtigay caadadu ka iman lahayd marka almar'atu alxaa'id waxay u taagan tahay bay leeyihin almar'atu albaaliq gabadha qaangaadhka ah kuma si cadda waa gabadha caadada leh ayaa ay daahir ku tahy labada qowlba way jiraana kan markaa daahirka abaa ay kusii caddahay iyo ayga can ibni cabbaasin qaala wuxu uhi ji'tu waan imi ana waalfadlu fadlu bnu cabbaas iyo anigaa nimi fadlu bnu cabbaas inamada cabbaaska u weyn buu ahaa sidaa daraaddeed baa hooyadii la odhan jiray ummulfadl fadli hooyadii laakiin marka ibnu cabbaas la idhaahdo ninkaa u weyni magaca ma laha ninka u caalimsan baa leh oo cabdilaahi ah ibnu cabbaas ina cabbaas ibnu cumar dee ninka u caalimsan baa magacii qaatay labadayadaas waxaan anagoo wada soconna calaa ataanin lanaa dameer dhadig baanu fuushanay xajat lwadaac wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yusallii binnaasi bicarafa rasuulka ilaahayna dadku ku tukinaya carafa goobta la idhaahdee bannaan uma dakaratan uma dakara kalimatan macnaaha ibnu cabaas wuxuu ii sheegay buuhi kelmad macnaheedu yahay erayada sidii ay u yaaleen buu kasii waayay ninka kasii warinaya ibnu cabbaas marka wuxuu ihi ereeye macnahoodu yahay buu ibnu cabbaas sheegay sida soo socota fa mararnaa calaa bacdi saf safka dhexdiisi baanu soo marnay maca dameertayadii fa nasalnaa waanu degnay wa taraknaahaa waanu iska daynay oonu sii daynay dameertii tartac iyadoo daaqaysa falam yaqul lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu nooma odhanin shay-an waxba waxuu nagu qabsaday may jirin marka halkaa waxaa ka muuday dameertii inaanay ama dameer iyo dameer mid kastaba adee ximaarkii xadiidkii hore ximaarka kana ka daba yimi markaa in la nasakhay unbay waagtay idan markaa falaa kalaaha kol hadduu ibnu cabbaas ba sidaa sheegay waktigii ugu dambeeyey kii dumarkana aynu eegno can suhaymin qaala wuxu uhi samictu ibna cabbaasin yuxadid ibnu cabbaas waan maqlay isagoo ummadda u xadiisaya annahu mara wuxuu ibnu cabbaas maray bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga hortiisa huwa isaga iyo wa ghulaamun inan kale oo min bani haashim reer banu haashima waa kuma waa ibnu cabbaas oo isaguna waa fadli labadoodaa walaalaa calaa ximaarin dameer bay ku hormareen bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka dameer iyo dabeer labadiiba waa kuwa marba sheegay wa huwa yusallii nebiguna wuu tukanayay fa nazaluu way degeen safafkii bay iska dhex mareen dameertiina waa ku dhex mareen dameertu inaanay salaada jebinayna waa laga qaadan sutrada imaamku dadka ka dambeeya inay sutro utayna waa laga qaadan oo waxaa la diidayaa marka imaamka iyo sufradiisa in la kala dhex maro laakiin waxaa la fahmi karaa safafka dhexdooda in la kala mari karo ayaa labadaa masaleba uu faa'iideeyey wadakhaluu macahu nebigay la galeenay salaadii fasallow way tukadeen walam yansarif nebigu kama bixin salaadii kamuu bixintaasi waxay sheegaysaa kamay jabinin dameertii dameertii la hormariyey kamay jabin taas waa mid waxaa kaloo soo biiray fa jaa'at jaariyataani laba hablood oo yaryar baa yimid tascayaani way ordayaan min bani cabdilmualib iyaguna reer bani cabdilmualib ahaa wax isla soo doontayba ila nebigooday ka agdhow yihin marka waxaanay la saciyayaana way siryanayaan labada hablood laba xayraana isula soo galay nebigiio tukanaya fa akhadataa waxay qabsadeen birukbatayhi labadiisa jirid markay laba qof ishaystaan midibo ka kale isleeya ka gaadhsii midibo waxbuu ku gabadaa markaad nebigiioo tukanaya hareeraha ka mareen iyagiioo isrifaya kadibna jilbahay ka hoos galeen fa faraca baynahumaa ay faraqa baynahumaa wuu kala qabtay walam yansarif salaadiina kama bixin marka haddii gabadi jabinaysana dee hablahaasi way jabin lahayn jaariya waxaa la yidhaha un addoomaha waxaa kaloo lagu tilmaamaa hablaha iska daada yaryar liannahaa tajri shaqada u helanta way ordaysa markaa laba dumar ahoo nebigii isku helay agtiisa oo birukbatay sutrada xagga sha kamay marya ilaa jilbahay tegeen salaadiina kamay jebin xadiidkuna aakhir buu tilmaamaya markaa siyaadadaas uu soo kordhiyey xadiidka kan uu wariyey ibnu maaja saxiixu abi daawuudna ku sugan oo laga yaabo inaanad kutubta kale aanay ku darin ziyaadadan sidaa taqaanay markaa xadiidkii sheegayay dameer iyo gabadh kana ka daba yimi sidaa daraaddeed ba axmed ibnu xambal wuxuu dhahdaa waxaan qabaa dameerka iyo gabadhu inaanay jebinayn laakiin ayigu wuu jebinayo waayo xadiis kaloo ka daba yimaan jirin buu leeyahy isaga can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kuntu bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed hortiisaan joogay wa huwa yusalli isagoo tukanaya ayaan hortiisa iska jiifay ilaa waa xaaskiisii wuu u tudhayaa wuxuu karaya ma karayso markuu cibaadada dheereeyuu tukanaya way iska nasanaysa in yaroo dee aanu intiisa gaadhayn bay tukanaysa fa idaa aradtu markaan doono an aquuma inaan kaco habeenkii karihtu an aquuma inaan istaago ayaan karaahaystaa isagoo tukanaya hortiisa fa amura bayna yaday hortiisana aan maro insalaltu insilaalan insalaltu waan siibtaa insilaalan siibasho markaan hor jiifo een doono inaan kaco dabcan dee ina salaadun bay u kacaysaa marka dambe uu soo dhodhowaado nebigu waxaan diidaa inaan hor maro kadibna waan siibtaa oo aayar baan sidaa dabada ugu siqaa toosuma hormareen marka haddii gabadhi ay jebinayso sawtan hor jiifta hormaridaba horjiifkaa ka weyn kuma cadda inay hormartay oo waa tan le waxaan karaahiyeysanayaa inaan hormaro laakiin siibashadii waa horumaridis dhawridi ku jirto ama yaanay toosba u goynin hortiisa eh dhinacunbay uga dhambuuqsanaysa ooay uga kacaysa markaa way ku cindan tahay uun ama nuskii ha hormarto ama ha wada hormarto ama ha hor jiifto hadday gabadi jabinayso annagaa ka jabin lahayn bay lahayd sababta aanu hor seexanayn dumarka ha kharibinoo xayawaanka hala simina geedkii rag la odhan jirayow dumarka xayawaanka hala simina xadiisyadaa soo dhaafabayd kanaa ka dambeeyey insalaltu insilaalan waa adaab ay kula dhaqmaysa rasuulka ilaahay markuu ilaahay hortaagan yahay iyadoo ixtiraamaysa oo dhowraysa markaa xuruufulcadaf may imanin oo sida mutadaadirka ah ee macnaha ka yaro dhadhamaysa fansalaltu iyo wansalaltu fa idaa aradtu an aquuma karihtu an aquuma fa amura bayna yadayhi fansalaltu insilaalan saasuu isugu yaro xidhnaan lahaa xuruufulcadaf baa iman lahaa laakiin haddii xarfulcadafka laga daayay ama meel la waslin lahaa hadii la fasliyo meel xarfucadaf u baahnayd haddii xarfucadafka laga daayo xigmadaha jira waxaa ka mid a ana fiihi niyata su-aal inuu ku jiro su-aal ay meesha ku jirto jawaab uu noqonaya hadalkaas marka niyatu su-aalkaasaa jira kadibna waxa ay ka dhigan tahay waxa ay tidhi waxaan doonaa inaan kaco isagana aan hormaraan karaahaystaa inaan kacana waan doonaya inaan hormarano waan karaahaystaa idan marka waa iyadoo la yidhi oo kale famaadaa facalta idan kadib maxaad samaysay dee maxaad samaysay insalaltu insilaalan markaasaan siibta altashdiidu fi lmuruuri bayna yaday lmusalli waxaa la adkeeyey oo laga digay almuruur in la maro bayna yaday lmusalli qofka tukanaya hortiisa wa bayna sutratihi iyo sutradiisa in la kala dhex maro horumaridda mar walba laga digayaa waa isaga iyo sutrada wixii udhexeeya can busr bni saciidin ana zayd bna khaalid arsalahu ilaa abi juhayn ninkaa u tag buuri yasaluhu isagoo weydiinaya asxaabigaa maadaa samica wixii uu ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay muxuu ka maqlay yaquulu isagoo nabigu odhanaya fi lmaari qofkii maraya bayna yaday lmusalli musalligan tukanaya hortiisa qofka maraya muxuu dembi ku sheegay nebigu bal soo weydii asxaabiga marka wuxuu zayd bnu khaalid baa dirayao busr bnu saciid buu diraya waa mursil iyo mursal iyo mursalu ileyh kii dirayay kii la dirayay iyo kii loo dirayay asxaabigu waa kii loo dirayay ka wax dirayaana waa zayd ka la dirayaana waa busr bnu saciid raggii taabiciintii oo ka faa'iidaysanaya asxaabtooda ridwaan ullaahi calayh wuxuu ka maqlay asxaabigaasi fi lmaari bayna yaday lmusalli qofka maraya ka tukanaya hortiisa maxaa dembiga loo yabo ahay faqaala abu juhayn baa waxau ihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka maraya bayna yaday lmusalliin qofka tukanaya hortiisa ka hor maraya hadduu ogaan lahaa maadaa calayhi waxa dushiisa dembi ah hadduu garan lahaa lakaana waxay ahaan lahayd an yaqifa arbaciina inuu afartan taagnaado ayaa khayran lahu uga wanaagsanaan lahayd min an yamura bayna yadayhi inuu hortiisa maro marka an yaqifa amwamaa dakhalat calayhi fi taawiili master ismukaana an iyo wixii ay gashaybaa ismukaana lakaana alwuquufu arbaciina isagoo afartan taagnaada khayran lahu waxay uga fiicnaan lahayd an yamura bayna yadayh inuu hortiisa maro afartanku maxay te kasoo qaadba kuwa yaroo afartan saacadood bal afartan maalmood afartan bilood afartan sanadood inta way noqon kartaa laakiin kuwa u yar haddaad kasoo qaaddo afartan saacadood aad tidhaahdo dee waa nafbax oo qof shaqo seego kadeedmo xabsi la geliyey marka taasaaba u dhaabi lahayd intan uu hormarayo idan markaa qofka aqoonta ula xadiidka ama cilmigan garanaya dadka iskama jirjiro xataa meelaha saxmadda ee xaramka dee xaalad adag oo iyo in dabaada lagaa wado oo meel kale aad u cibmi ciirsato uun mooyaane inaad iska ilaaliso dadka tukanaya wey sidaasii buu sheegay waayo addoonkiina iskeedaba cid aad ixtiraamayso ood qadarinayso ood aada ugu hanweynta adoo hor taagan haddii laydin kala hormaro qofkaa waad sii jaleeci waar xaguu ka yimi unbaa kan duulayaan xaguu inaga soo galay idinkoo qof si wanaagsan isugu afaysto iminka in yar isu jira haddii uu mid xiimayaa idin kala dhex maro dee waxaa odhanaysa adeer edab yeeloo dhinac kale mar fadlan dadka lama jiidho xaggaa kale mar ilaahay maxaad u maraysay subxaana watacaala addoonkii ilaahay ku afaysta ilaahaysa la faqaya la hadlaya can abi saciidin ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala nabigu waxa uhi idaa kaana axadukum yusallii markuu midkiin dad yahow tukanayo falaa yadac xadan yuu iska daynin qof an yamura bayna yadayhi inuu hortiisa maro falaa yadac axadan qof yuu daynin oo uu u ogolaanin an yamura bayna yadayhi inuu hortiisa maro qof hortaada mara ha ogolaanin fain abaa hadduu diidana falyuqaatilhu hala dagaalamo halkaasaa laga taagan yahay marka qof mar labadaba way dembaabayaan marna mid baa dembaabaya dhowr xaalaa ka soo baxaya oo mar waxaa laga yaabaa inuu dembaabo ka tukanaya mar ka hormaraya mar labadoodaba mar inaan midnaba dembaabin xaalado noocaasoo suwar noocaasa ka soo baxaya marka haddii uu qofkii sutrada samaysan waayo oo qofkan hormarayaana uu u baahan yahay inuu hormaro waxa dembaabay kan salaada tukanaya ilaa isagaa sutro samaysanine kan kalena dee baahibaa meel kaleu maraa ma jirto haddii sutro uu samaystana oo kana meel kaluu maro waaye kalifto oo uu iska hormaro labadooda midnama dambaabin kana waajibkiisi wuu maro sutru dhigtay kana dee waxbaa dabada ka wada marba inuu idi dambaabaaba laga yaabaa oo hadduu kani sutro dhigtay ku kalena uu helayo meel kaluu maro oo uu jiro ka maraybaa markaana ayaa dembiga leh sidaasa xaalado noocaasoo afaro laba laba lagu dhuftay baa kasoo baxaysa marka adigu inaad u ogolaato maha qofkii inuu ku jiro haddii uu markaa ku jirayana iska jooji haddii kalena la dagaalan markaa dagaalkanina waa dagaalkii lala gelayay asaa'il qofka wax soo weerar oo kale oo alakhafa falahaf walashala falashal shayba shayga uu ka sahlan yahay gacanta inaad u fidiso inaad ku yaro waabiso inaad iska riixdo marka falyuqaatilhu laakiin qofkii in kow lagaga siiya maaha iska celiyin wey iska jooji shaydaan baa dabada ka wada alruksatu fi salaati khalfa naaim waxaa la ogolaaday salaadii in lagu tukan karo qof hurdo dabadii khalfa naaim alruksa marka axaadiid diidaysay baa jirtay goobaha lagu tukanayo ee la diiday waxaa ka mid ahaa qof tukanaya qof hurdo in lagu gadaashiisa lagu tukado maradaa ka dhici karta waynu soo marnay waxbaa ka iman karaa saas oo kale laakiin xaaladaha qaarkood waa ta waa la ruqseeyey can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nabigu waxau ahaa yusalli min alleyli habeenkiibuu tukanayay wa ana raaqidatun anigoo huruda ruquud raaqidatun anoo hurda muctaridatun waxa aan bal jiifay oon gaynlaansanaa ama sidaa u daadsanaa baynahu wa bayna alqibla isaga iyo qiblada dhexdooda ayaan isku ballaadhiyey calaa firaashihi furaashkiisaan ku jiifay fa idaa araada markuu doono an yuutira inuu nebigu witri tukado ayqadanii wuu itoosinayaa fa awtartu markaasaan witrigii tukanayaa marka xadiidku waxa uu faa'iideynayaa qof jiifa in gadaashiisa ama isagoo xagga qibladaba kaa xiga lagu tukan karayo qofkii iyo tukanaya kii kale weliba iyagoo firaash ku wada jiifa labadaba waxaa kale oo laga faa'iidaysanayaa xadiidka gabadhu inaanay jabinaynin ninka haddii uu taabto waysada aanay ka jabinayn ila riwaayadii kale waxay sheegaysaa inuu nebigu xafuujinayay mararka qaarkood cagaha oo uu lahaa cagaha iga laab ayuu ujeedaa markaa cagahay ka laabanaysa salaada iyo cibaadada sunno iyo faralba in la isu toosinayaynu halkaa ka arkaynaa xadiidkii dhiirinayeyna waynu soo marnay annahyu can isalaati ila alqabr meelihii salaada la diiday in lagu tukado iyo kayfiyadihii loo tukanayo la diiday iyo alaadaab fi salaa adaabtii iyo salaadii baynu ku dhex jirnaa haddaad tukanaysa qabri xaggii ha u tukanin salaadii salaatuljanaasada ahayd gaar bay ahayd oo qabribaaba lagu dul tukanaya laakiin salaadihii kale caadigaa can abi marsad alghanawi waa asxaabtii unbuu ka mid ahaa nebigana calayhi salaatu wasalaam ka agdhowaa laakiin xadiidka yaraa oo xadiidkan oo kaliya inuu leeyahay ayaa la sheegaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laa tusalluu ila alqubuur xabaalaha xaggooda ha u tukanina walaa tajlisuu calayha hana ku fadhiisanina oo marka la diiday in lagu fadhiisto waa la ixtiraamaya qofka muslimka ah xurmuu leeyahay xayan waa mayita haddii laga quusana waa aragtidii gaalka oo iyaga ayaa waxay noqdeen ya-isu min alaakhira kamaa ya-isa alkufaaru min asxaabi alqubuur inagu laakiin waanaynu ducaynaynaa waanaynu xidhiidhanaynaa waanaynu ku cibro qaadanaynaa waa soo siyaaranaynaa waa ixtiraamaynaa waxba weydiisan mayno in salaad loola jeedsado xaggoodana waxa ay sheegaysaa in dee cibaadadii ilaahay cid kale la siiyey shaaibata shirki waxaa meeshii ku jira shirki baa ka muuqanaya hadduu dee qofku qabrigan u tukanayana oo qiblo iyo ilaah ka dhigtayna dee waaba gaalnimo marka waa meelaha nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka uga digayay markuu sii dhimanaya uu lahaa yuhuud iyo nasaare allaha nacdalo saalixiintii iyo ambiyada dushooday xabaalo ka dhigtaa asalaatu fii thawbin asalaatu ilaa thawbin fiihi tasaawiir waxaa halkana la sheegayaa ku tukasho loo tukaday mara xaggee sawiro leh mara sawira leh hadduu qofku u tukado salaadii kama jabayso xaggeeda hadduu tukado dee iyo roog carcaar leh iyo wax barbara leh iyo wax wax ku qoran yihiin iyo wax qofka waswaasin kara can caaishata qaalat waxay tidhi kaana fii beyti thawbun gurigayga waxa yaalay maro fiihi tasaawiir sawiraa ku yaalay dabcan sawir marka la leeyahy waa sawir xayawaan waa sawir bani aadam intaasu u badan yahi fa jacaltuhu waxa aan sawirkii yeelay ilaa sahwatin fi lbeyt daaqad guriga ah ayaan maradii fa jacaltuhu thawbkii maradii waxaan ka laalaadiyey ilaa sahwatin fi lbeyt daaqad guriga ku tiiglay baan ka laalaadiyoon daah uga dhigay maradii sawirada lahay daaqad baan daah uga dhigay ilan dumar waa kuwii waxun sharaxee fa kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa yusallii ilayhi sawbka ama marada xaggeeda ayuu u tukanayay oo daaqada daahu ka laalaada sawirada leh ayaa ishiisu ay ku dhacaysa xagga qiblada ka xigta uma qaala wuxu uhi yaa caaishatu akhiriihi canii iga qaad akhiriihi canii iga dibdhig idhaafi wey aashan idhaafi fanasactuhu waan ka siibayoo fajacaltuhu waxaan ka dhigay wasaa'ida barkimooyin gal barki baan ka dhigay marka waxaa sawirka la idhaahdo inaanu sax ahayn baa laga qaatay xadiidkan nebiguna wuu diiday calayhi salaatu wasalaam laakiin haddii uu sawirkii yahay waxaan noolayn ama kii xayawaanka iyo bani aadamka iyaba uu u samaysan yahay si aan dhammaystirayn inuu fasax yahay baa laga qaadan karaa oo ibnu cabaas markii ninkii sawirlaha war shaqadiisa weydiiye wuxuu yidhi haddaad wax sawirayso dhirta iyo wixii aan ruux lahayn sawir halkanna sawirkii kolkii hore isku dhammaa markuu nebigu yihi dhaafi dee labuunbay ka kala dhigtay qaar hore iyo qaar dambe waa halka ay culimmadu ka soo qaateen marka ay leeyihiin sawirku hadduu bar yahay ama nus yahay wanma noqonayo xaraam ka laga hadlayaana waa kii gacanta lagu sameeye taalooyinkii waxaas fajacaltu wasaa'id barki baan ka dhigay laba markay u kala goysay qaar hore iyo qaar dambe khalaas waa waxaan dee ruuxi geli karin ayuu noqday ilaa saa kuma noolaan kare xaalad kale weeye almusalli yakuunu baynahu wa bayna alimaami sutra qofkii tukanayayo isaga iyo imaamka wax u dhexeeyaan maxay yeelaysaa gidaar baa u dhexeeya sataarad baa u dhexaysa ma ku ansaxaysaa salaadii haa kol hadday suuragal tahay xidhiidhkoodu ilaan taabici iyo matbuuc bay isu ahaayeen laba qof oo is hogaaminayay ahaayeen markaa kol haddii hogaamintii ay suuroobayso arag maqal iyo muuqaal miduun waa sax weeye gidaarkaasaa inoo dhexeeya amaba wax ka sii badan marka haba yaraada waxaan uu sheegaya xadiidku iyo waa looga faa'iidaysanaya almusalli qofkii tukanayay oo yakuunu uu noqonayo baynahu isagii ma'muumka ahaa iyo wa bayna alimaami kii wax tukinayay sutratun gidaar u dhexeeyo sidaa imikaba dumarka aynu sataarad ku samayno ama meel gaara ama jamaciiba marka masjidkii uu ka buuxsamo qayb dambe uu ku tukanayo tanaqulka iyo israacraacun waa inuu suurogeli karo ilaa wuxuu nabigu uhi innamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamkii waxaa loogu talagalay in lagu dayan karo can caaishata qaalat waxay tihi kaana lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama xasiira caw buu lahaa caw darmo ama salli yabsuduhaa binnahaar xasiirku dee waa kaynu iska lahay ilaan kuwan kale inu iminka guglana dad kalaa leh waa ummatun yaftarishuuna wayartaduuna wayalbasuuna min sunci kayri waxaana ummad goglatoo huwatoo xidhata oo dhisata waxaanay lahayn ugu darcunana waxaanay lahayn waxoo dhan marka la ysku daro waa waxaynaan lahayn laakiin berigeennii hore waxaynu dhisanno iyo waxaynu dhaqanno iyo waxaynu goglanno iyo waxaynu xidhanno intaba inagaa lahay wax mustawradii naadir buu ahaa nolosha dadka wax lasoo waaridaa wuu ku yaraa gobonimaduna saasay ku jirtaa xasiira caw buu lahaa la falkiyayoo la sameeyey oo derme iyo salli iyo sijaayad iyo waxoo dhan laga dhigayo yabsuduhaa binnahaari maalintiibuu kala bixiyaa dermadaah wayaxtajiruhaa xujrad iyo maqsin buu ka dhigtaa bileyli habeenkii cawdu waa caw adag oo derme ah oo isqotomin way isqotominaysa markaa maalintii wuu jiifinayaa habeenkiina qalwad yar buu ku samaysanayaa masaajidka oo wuu soo dayrayaa marka isagu halkaasuu dhex gelaya fa yusallii fiiha wuu ku dhex tukanayaa fa fatana lahu nnaasu dadkiibaa ku baraarugay isagoo qalwadiisaa yar iskaga jiro xidhay oo dermadii ku dayray baa dermada ma layla garan derma darfooleyaba dheh dermadaasuu ku dayray wuu ku dhex tukanayaa fa fatana lahu nnaasu dadkiibaa ku baraarugoo soo helay fa sallow bisalaatihi salaadiisiibay tukadeenay ku daydeen wa baynahu wa baynahum isaga iyo iyagana waxa u dhaxeeya dadka alxasiiratu dermadii de way daydayayaa nebigo arrimihiisa o dhan bay koobigaraynayaan oo eegayaane isagoo halkaa ku tukanaya habeenkii baa lasoo helay oo dhag waa lagu xidhay dermada naga qaadna lama odhan isna iskamau qaadin dermadu waa daygu waa sataaradun bay udhiganta haba iska yaraato laakiin dee ma libidhsano nebiguye dee way arkayaan qoortiisii iyo qaarkiisii sare iyo rukuucdii iyo sujuuddii way la socon karayaan fa qaala markaa wuxuu ihi iklafuu min alcamali war camalka waxa a isa saartaan oo isku kaliftaan maa tudiiquuna waxa aa karaysaan oo alkulfa waa xil uun xil qofka saaran weeye ee kalifaad iyo kadeed maaha mukalaf marka qofka la leeya waa qof xil saaran yahay uun oo hawli u taalo laakiin mukalaf mid la kadeeday maaha oo sharcigeennu wuxuu leeyahy waxaanoo laynaga doonayo dhan waa takaaliif qofkiina waa mukalaf marka iklafu isxil saara weeye min alcamali maa tudiiquun camallada inta aa kari karaysaan xil iska saara fa ina allaha caza wajalla ilaahay laa yamalu ma caajiso xataa tamalluu jeeroo caajistaan ilahay idinkama caajisay idinkuba caajisay wa ina axaba alacmaali ila allah camalada ilaahay wuxuu ugu jeceliyay caza wajalla adwama adwamuhu ka u daa'imsa khabaru ina ina axaba alacmaali ila allahi caza wajal adwamuh camalada ilaahay wuxuu ugu jecelyay ka joogtada kaasi xisaabtan buu leeyahay waxaa la yidhahda googoysku diin iyo dunyo midna maaha wax lagu talageli karayo haddii shaqo iminka adduunyo la wado ama xataa arsaaqadiiya waxba lagu qoro oo wiya wax googo-a dee laguma talagalo qofka haddii la yidhaahdo maxaa ku soo gala wuxuu leeyahay intaasunbaa joogtaya soo maa wallahi intaasi waa joogta intaa laguma xisaabtami karoo waa marmar unbay waxay soo galaan oo iga waa wax googo-an kuma xisaabtami kara buu kuleeyahay camalkana laguma xisaab haddaad arsaaqadaa ku talageli weyday googo-an diinta googo-anna laguma talageli karo marka adduunyadaadii haddaad googooska u diiday iyo dakhligaagii dakhligaaga diinigaana googooskiisa laguma talagelayo ogow waa in qallabaa lagu yihi haba yaraado uma taraka nebigu wuxuu ka tegay musallaahu daalika meeshiisaa uu ku tukanaya uu iskaga tegay isaga oo ummadda u dhib yaraynaya oo diidaya in laguba farad yeelo xiisayntay xiisaynayaan daraaddeed famaa caada lahu meeshii musallihii kumuu soo noqoninba xataa qabadahu allahu caza wajalla ilaa uu ilaahay ifka ka kaxeeyey wa kaana wuxuu ahaa idaa camila camalan markuu shaqo qabtana ahbatahu wuu sugayaa dee guriguu iskaga tukaday macnaa kol haddii halkan dadkii soo heloo lasoo eegtay wuxuu ihi sidaa hadday kugu daba tukadaan waaba lagu waajibin gurigiisuu iskala tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka maxalushaahidku waxa weeye dayr u dhexeeya imaamkii iyo ma'muumkii oo la tukan oo salaadii ansixi alsalaatu fi thawb lwaaxid maro keliya adiga oo xidhan baad tukan karta inkastoo aayadda ilaahay uhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid mar kasta oo masaajidka tegaysaan oo salaad u tegaysaan waa marka la tukanayo ziinadiina qaata quruxdiina taa khilaaf kama joogo oo ilaaha boqorkee weyn fii axsani axwaalik xaaladaada ugu wanaagsan adoo ku jira muuqaal iyo udgoon iyo nadaafad iyo dahaaro inaad ishortaagto wey ila cid lala faqo oo la ishortaago isaga ugu fiicane laakiin haddana sharcigu dee xaaladaha dadku maadaamaanay isku mid ahayn qofka xaaladiisuna isbedbedeli karto waxyaabaha loo ogolaadee la saamaxay taasi afdalba ha ahaato axaadiista kale iyo aayaadku sheegayaan laakiin waxyaabaha mubaaxee masmuuxa waxaa ka mid a inaad maro keliya ku tukan karto can abi hurayrata ana saa'ila sa'la rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nin wax su-aalay baa nebiga wuxuu su-aalay can isalaati fi thawbi lwaaxid maro keliga oo lagu tukado rag iyo dumarba qofkoo maro keliya qaba laakiin dee waa maro keliya cawradii qarinaysa fa qaala markaa nebigu waxau ihi awala walikulli awalikullikum thawbani maa mubtadiya muakhariya khabarkii oo muqadama athawbani likullikum ma laba maray dhammaan dhammaantiin laba mira miyaa wada helaysaa awalikullikum dhammaantiin miyuu u sugnaaday thawbaani laba maro dee dhammaantiin miyaa heli karaysaan laba go su-aal baa la weydiiyo su-aal buu ku soo celiyey tacajub la socdo calaamatu su-aal iyo calaamatu tacajub macnaheedu waxa weeyaan adaanku weydiiye laba maro miyaa wada helaysa jawaabtu waa macruuf ma wada helayno wey asxaabtu laba maro ma wada haystaan idaa kaan cindak xaqiibataani min ahiyaab fasaxaaba laa yajiduuna thawbaani kulluhum aduu haddaad laba shandadood leeday oo midna halkaa saarantay midna halkaa iyagu laba laba laba shandadood iska daaya laba maro ma wada helayno wey jawaabtu waa macruuf waad arki doontaa xagga dambe waxa kasoo socdaa iyagoo sidaasbay qaaraada adduunyadao dhanna xoreeyeen kuwa boqol shandadood haystee ka qaateen ninkii kisre la odhan jiray taajkiisii yaa loo geliyey suraaqat bnu malik cumar wuxuu i bal gashada siduu u gashan jiray aynu eegne bal isku qotomiya nin nin gashadoo isgaanfoodhiya markaa sidaasay ahayd oo arrintu dhar maahae waa tayada markaa maro keliya waa lagu tukan karaa wey oo ninkii maro keliyahoo ilaa garbaha ilaa xagga jilbaha intaa u qarinaysa ama xataa intaa cawrada ay tae u qarinaysa xudunta iyo jilbaha inta ka dhaxay gabadhiina dirac weyn hadday saa u dhex gasho oo dee wejigiiyo gacma wejigiiyo intaa hore laga faraxasho gacmaamo inta kale qarinaysa hadday saa isaga gasho daaqalka dhexdiisaoo muraad qarinaysa laa baas can cumara bni abi salama marka waxaa kala duwan camr bni salima iyo cumar ibnu abi salama oo hal xadiid udhaxeeyo ama laba xadiid udhaxeeyaan inaad isku khaladaa laga yaaba laakiin kala ilaali cumar ibnu abi salama cumar ibnu abi salama oo aan camar ahayna cumar ah abi abi salamana abi ay la socoto salamana laabtu fadxisan tahay waxa weeye umu salama inankeedii umu salamana xaaskii nebiga ayay ahayd marka adeer buu u yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaamuu hooyadii qabo laakiin ninkan kale camr ibni salima waana camir abiina ma laha salimana weyo salama ma aha oo isagu soo socda waa nin kale annahu ra'aa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nebigu arkay yusallii fii thawbin waaxidin maro keliya ku tukanaya fii beyti ummi salama ummu salama gurigeeda waa hooyadii inanka gurigii hooyadii isagoo jooga nebigu xaaskiisii ummu salam uu qabaa dee inanka yarna hooye u tahay waxaan arkay buu isagoo nebigu maro keliya ku tukanaya siduu sameeyey waadican darafayhi labadiisa darafna wuxuu saaray calaa caatiqayhi labadiisa garab dee waa maxaynu odhan karnaa wuu uu isdhaafiyey un labada daraf qaydiyo qoortan iyo waxbay odhan jirta saa midna bidixdaasuu ka riday midna midigtuu saa uga riday markaa wuu isdhaafiyey hadday maradu dheertayna way iskaga joogi kartaa sidaa haddii kalena xaggan yar dambea laga xidi karaa sida ugu sahlani waa sidaa asalaatu fii qamiisin waaxid qamiis keliya can salamata bni laqwac qaala wuxu uhi qultu yaa rasuula allah innii la akuunu fi sayd ugaadhan taga ah innii la akuunu waxaan noqdaa fi saydi ugaadha nin aada u dheereeyo xariif ahoo orodyahanab u ahaa ugaadha iyo waxaasuu qaban jira marka ugaadhu isxariifsa wuu eryanaya dabeetana uu soo qabanaya weligeedba ha oroda way daali un walaysa calaya ila alqamiis qamiis keliya un baanaan haystaa buuli marka aan cidlooyinka u baxe ee dadka ka dhex baxe ugaadha u baxo marbay mara qudha igu soo hadhaa afa usallii fiihi ma ku tukanaya qaala wuxuu ihi wazurahu calayka badhamownu samee walow bishawkatin qodaxda aada badhamougu samayside maro keliya iska xidho laakiin dee yay furnaanin laabtu oo hadday laabtu furnaato soo jeedka iyo cawradii baa muuqanaya inta dee xudhurtii iyo cawradii hoosaa muuqanaysa markaa marada kolkaas saa usoo hilaabato ama xagga hooseba ku xidho dee baldhamma isu haya unu samee qodaxba aada badhamouga dhigti qodax yarar kuma garanayaan markuu badhanku ka go-o reer miyiga qodax yarun baa saa sidaasun looga taagaa una badhan bay ku ahaanaysaa muddo ayay ku haynaysa markaad doontana waad ku celinaysa marka shaararku cusub yihiin biinankan laga saaro qodxa adu kuwaasaad aragtee kuwaasoo kaleun bay utagi reer miyiga labadii kala jeex buu isu haynayaa biinkaas marka iyo cawrada ku banaanaan zuraarka waxaa la yidhaha badhamada wazurahu calayka dushaada ku badhamee walow bishawkatin qodaxba aad isugu qabatid cawrada ilaaliyo mare kaliya waad ku tukan kartaa wey qamiis keliya marka qamiiskiiu dee wuxuu leeyahay laab jeexan laab jeexano weliba xaggan saraa buu leeyahay marka inuu hadday mare keliya tahay qofku markuu foororsado haddii xaggan hore ballaqan tahay dee cawradiisii halkaase iyadoo hulan muuqanaysa markuu saa u rukuuco markuu taaganya waaba saale laakiin markuu baldhamada xidho way u qarsoontay oo qamiiskii waa qarinaya asalaatu fi lizaar gunti keliya lagu tukan karaa goo keliyaod guntatay can sahli bni sacdin qaala wuxuu uhi kaana rijaalu rag baa waxay ahaayeen yusalluuna maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigay la tukan jireen waa asxaabtiisii qaaliga ahaa caaqidiina iyaga oo ku guntay usrahum guntigooda ayay qoorta ku xidi jireen ka hay-ati sibyaani caruurta sidooda oo kale caruurta marka la xalaaleeyo soomaad arag qaydiya qoortal bayndhaa intoo marada la isdhaafiya qoorta loogu xidhaa fa qiila linisaa'i dumarkiibaa lagu yidhi qaybtii ogeysiiska ummadda u qaabilsanayd baa dhawaaqoo waxay yidhaahdeen dumarkiiow laa tarfacna ru'uusakunna madaxiina kor ha u qaadina xataa yastawiya arijaalu jeeroo raggu ay ahaadaan juluusa kuwa fadhiya waayo intay sii fooraraan daba bannaan baa la arki karaa sii jeed bannaan raggii ragga ahaa waa kaa hadduu dhar wax kuu tarayo marka waxaynu ka faa'idaysanaynaa maro kaliya in lagu tukan karo iyadoo ta ugu fiicanina ay tahay jidhka qaybtiisa sare iyo qaybtiisa hooseba in wax laga siiyo taasa wanaagsan intaad gunti keliya ka dhigi lahayd macawista keliyaod ilaa xundhuurta ku guntato waxaa ka fiican adigoo qoorta wax kaga soo xidha xadiidka soo socdaana wuu sheegida waxaa laga faa'iidaysanayaa dumarku inay arki karaan qaarka saree ragga sidaa xadiidkaba aynu ku arkayno oo dee markay ku xidhaan qoorta dee wixii miskaha ka sarreeyay garbihii ragga wuu muuqanayaa ilaa in fitno laga cabsado mooyaane haddii qaarkiisaa sare ay aragto kuba xidhataba macnaha yool yool uu kusoo xidhmayo wax kasta oo fitno keenaya waa mamnuuc marka hore mubaaxba ha ahaado waxaa laga faa'idaysanayaa sataarad udhaxaysa rag iyo dumarka markay tukanayaan inaanay daruuri ahayn iyo waajib toona inaanay daruuri ahayn ee iyadoo rag iyo dumarka safkoodu isku xigo ayaa la iska tukan karaa sidii cahdigii saxaabadaba ay ahaayeen waxaa laga faa'idaysanayaa dumarku inay jamaca tegayaan sida raggu u tukanayaan masaajida u camirayaan laakiin nabigu wuxuu raaciyey lifaaq odhanaya wa buyuutuhuna khayrun lahuna guryahoodaa u khayr badan wa an can camr bni salima farqiga udhexeeya labadaa nin waynu sheegnay camr bnu salima qaala wuxuu uhi lamaa rajaca qawmii markay qoladeedii kasoo noqdeen min cindi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga agtiisa qaaluu waxay idhahdeen innahu qaala nebigu wuxuu ihi horaynu tarjamadiisa uya soo yarshaarnay isagiiyo aabihiibe markii wufuuddu ay nebiga u imanayeen islaamkii uu xoogaystee maka la xoreeyey ayaa isagiiyo aabihii macnaha camarkan aabihii iyo rag kalea nebiga wafdi ugu tegayoo la soo islaamnimadii kusoo gacan qaaday iyo baycadii nebiga markay ka soo noqdeen bay warkan keeneen waxa uu nebigu leeyahy innahu qaaluu waxay idhahdeen raggii ka soo noqday nebiga camar aabihii iyo qoladii kale la socday innahu qaala nebigu wuxuu yidhi liyaumakum akarukum liyaumakum dad yow ha idiin imaam noqdo akarukum kiina idinku badan qiraa'atan lilqur'aani akhrinta qur-aanka waa ninka idinku qur-aan yaqaana ee idinku qaarisan haidin ha idin tukiyo qaala wuxuu ihi fadacawnii way ii yeedheen oo dee waxaa la soo helay inuu yahay ka ugu qur-aan badanba sababtu ugu qur-aan batayna waabu yaraaye waa waxay ahayd safarada ka yimaada xagga nebiga ayaan ka bawsan jiray bu muxuu nebigii yidhi caynkaa iyo caynkaa waxay akhriyayaan unbaan dhegaystaa dhag uu ku dhegaa ilan qalbi video iyo internet buuxiyey muhayne waa qalbi yaroo saafiya oo cad weeye mimarigiisu waa saafi markiiba uu ku dhagaa safarada meesha ag maraya salaada qur-aankay ku tukanayaan buu xafidayaaba sida ciyaalku dee heesa ay u xafidaan kuwa ku jaahaysan facallamuunii waxay ibareen alrukuuca wasujuud rukuucdii iyo sujuudii ila inanku qur-aankunbuu bowsadee salaada sida kale aada xariif uguma ah marka raggii nebiga ka soo noqday baa yidhi maadaa u qur-aan batay bal waayo sujuudiyo rukuucdana aan kugu darna annagaa nebigii soo aragnay fa kuntu usallii bihim waan tukin jiray wa kaanat calaya burdatun macawis yarna waan guntanaa macawis yar ayaan guntanaa maftuuqa oo kala dilaacsan fataqa iyo kharaqa iyo shaqa waa dilaaca maftuuqa way kala dilaacsantah fa kaanuu yaquuluuna liadi aabbahay waxay ku odhan jireen fa kaanuu waxay ahayn saaxiibadu iyo ummadda islaamkai halkaa joogtaa yaquuluuna waxay odhan jireen liabi aabbahay waxay ahayn kuwo ku yidhaahda alaa tuqadii canna warniyo maxaad nooga dabooli weyday ista ibnika inankaaga xaggiisa dambe war inankan imaamka ah oday maad xagga dambe u asturti dee miyaan idinka leeyay buuhi inanku imaamun buu inoo wada yahay dee waayo aanuu iibinaba le imaamka dharo dharkii ragga waaweyn iyo akhyaarta loo iibin jiraaba la ii iibiyey buui wallahi imaamnimadaa waan ka faa'iday ila labis buu helay aan ciyaalkuba helin cilmiga ayaa cuud iyo iyo quruxba leh haddaad xurme iyo xarago doonayso diintuunbaad ag joogaysa haddaad xayraan doonaysana waa iskaga carari markaa camru bnu salima lix jir toddoba jir nin yar weeyey ummadiibuu imaamu noqday waanu arad beelay ammaan iyo aradbaxba uu helay halkaa waxaynu ka aragnay maro keliyu imaamkaasi qabaa oo dadka uu ku tukinayaa oo xagga dambena kaba dildilacsa meelaha qaarkoodna waxa ay sheegayeen riwaayinka qaarkood inay dumarkuba cawdeen ay yidhahaan waaruu cannaa istaqaariiku waa raggow naga qariya imaamkiina arrinkiisa dambe salaatu rajuli fii thawbin bacduhu cala imra'ati waa salaatu rajuli ninka salaadiisii fii thawbin maruu ku tukanaya bacduhu maradaa barhkii cala imra'atihi xaaskiisiibay saarantay waa xayaato duruufaheedii iyo cibaadadeedii la iswaafajiyey waa ninkiioo intuu tukanayo maro weyn hilaaban oo huwan islaantiisiina ay qeyb huwanta ag joogtana can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau ahaa yusallii bileyli habeenkiibuu tukanaya wa ana ilaa jambi anna dhinaciisaa jiifaa cagaha agtooday jiiftaa weliba ku daro wa ana xaa'idun aniguna caadan leyo daahir mayhi wa calaya midum busto weynina waa isaaran yahay bacduhu barhkii calaa rasuulillaahi nebigu saarany sala allahu calayhi wasalam markaa maradan iyana kama maaranta isna kama maarmo madiinana wakhtiyada dhaxanta aada bay u dhaxan badantay haddii dhaxani kugu heshay oof baad ka qaadiba markaa dee ardu shaam bay dhinaca ku haysaa oo qaboobay marka isaga iyo iyadu labadooduba way ka wada faa'iidaysanaya sida salaadii ilaahay buu tukanaya waa hilaaban yahay burdigu waa busti iyana barh bay huwanti xaydkaad ku xun tahay iga fog iyo salaada iga jabinin iyona kala kaxee iyo waxaas ma jiro hawshiisuu qabsanaya iyana way iska raaxaysanaysa marka taasina wax waxyeelo cibaadada ma ah gabadh xaayadiina waxba ma yeesho oo jidhkeedu nijaas maaha dee iyaduun baan salaad lagu lahayn mooyaane ee jidhkeedu nijaas maaha qofka muxdidka ah salaatu rajuli fi thawbi lwaaxidi laysa calaa caatiqihi minhu shay-un waa ninkii oo ku tukada maro keliya oo aanay waxba ka saarnayn xaggan kore ee garbaha salaaturajuli waa ninkii oo ku tukada fi thawbin waaxid maro keliya oo gabadhii waxaa loo odhan waayay dee gabadhu noocan oo kale uma tukan karto kaasoo laysa aanu ahayn calaa caatiqihi degtiisa iyo tunkiisa minhu maradaa shay-un waxba aanay ka saarayn taasi waa sidee macnaa haddii qofku maro keliya ku tukanayo degta iyo garbahana aanay gaadhin ee gunti hoose ay u tahay masaxbaa mise waa qalad can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ihi laa yusalliyanna axadukum midkiin yuu ku tukani fi thawbi lwaaxidi maro keliya laysa calaa caatiqihi iyadoo degtiisa aanay saarayn minhu maradaa shay-un waxba iyadooy gunti hoose un tahay oo qaarka hoose unuu ka xidhan yahay yuu ku tukani laakiin qoorta sare maro keliyaba ha ku tukada qoorta waxaa ka saaraadaan ama ha ama ha hilaabto ama xaggaa koraha kusoo xidho iyadoo weliba sida fiicanina ay tahay inuu cawradana asturo dhaqdhaqaaqa salaaduna uu u sahlayuu la jaan qaadi karo waa isagoo labadiisa daraf isdhaafiya ama xagga qoorta iskaga xidha amaa hilaabashada intuu labada gacmoodba qofku hoosta marsaday inuu go-weyn hilaabto taasi waa la diido waxay ahayd arrimihii la diiday ijtimaalu samaa nahaa can alixtibaa'i waijtimaali samaa dooyaysiga iyo duuduubka dhegahala ayuu nabigu diiday waa duuduub dhegala oo markaa wuxuu aana u yahay inaad ama cawradaadii taabato ama samica allahu markaa tidaa meeshuba qaawanaato qodgo-a gacmaha kor ugu qaado waaya markaas dee saanina u tukan kari mayse oo gacmihiiba hoosta ku jira marka waxaa ugu wanaagsan mare kaliya haddaad ku tukanaysa inaad qoorta wax ka siiso laysa calaa caatiqihi minhu shayun caatiquna waa degta labada degood asalaatu fi lxariir ma ansaxaysaa in xariirta lagu tukado xukumkeeda halkan lagu sheegay intii aan la xaaraantinimayn haabay ahayd laakiin markii la xaaraantinimeeyey xidhashadeeda iyo kutukashadeedaba ragga waa ka xaraam dumarkana waa u xalaal siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda ku yidhi dahabki iyo xariirtu soo qabta wuxuu hi war labadaasi dahabkaa iyo xariirtaasi ummadda kuweeda labna waa ka xaraam kuweeda dhadigna waa u xalaal xikmaddu waxay doonaysaa ha ahaato shaaricu waa sidaa asalaatu fi lxariir xariir ma lagu tukan karaa xadiidku waxa uu sheegayaa intii aan la xaaraantinimayni waa lagu tukan karayo haabuu ka jawaabaya can cuqbata bni caamirin qaala wuxuuhi uhdiya lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaa loo soo hadiyeeyey faruuju xariir baashan cabaayadan weyn ee la gashado oo dee tan khudbadaha dadka akhriya ay gashadaan oo maca koofiyad leh oo dhaxanta laga gashadaa jirta waa reer shaamiyabaa isticmaalo carabtu inta badan gasho xagga dambena way keera dilacsanta raincoat raincoat waxaanay odhan jireen odayaasheenii hore weyn oo kabood ama raincoat la odhan jiro oo roobka laga gashado faruuju xariir markaa weliba kolkuu xagga cagaha inta ku toosan siijeedka ka dilaacsan yahay si socodka u suroobi karo ayaa la yidhaha faruuj maradaa weyn dhaxanta laga xidhanayo xariirta ah ayaa nebiga loo soo hadiyeeyey dabcan dee ummadaha iska xidhan jirayba oo dadka aan islaamka ahayn iyo caada isaga ahay fa labisa uu nebigu wuu xidhay intii aan la xaaraantinimayn uma sallaa fiihi waa ku tukaday uma insarafa markaasuu ka baxay salaadii fanazacahu wuu siibay nascan shadiidan siibid degdega kalkaarihi lahu mid nacayoo kale si dhaqsa ah uunbuu isaga saaray sidii wax nacayoo kale markay asxaabtii eegeen in la yaabeenna wuu qanciyo wuxuu ihi uma qaala wuxuu nabigu yidhi laa yanbaqii haadaa lilmuttaqiina kani dadka alla yaqaanka ilaahay ka cabsada uma habboona laa yanbaqii uma habboona haadaa kani lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya laa yanbaqii marna waxay noqotaa laa yajuusu marna laa yunaasib munaasib ma aha iyo xalaal ma aha labada way noqon karta marka iminka waxa weeyaan xalaal uma aha dadka muttaqiinta ah kani marka waxaa laga faa'idaysanayaa qofka waxay leeyihin si axaadiidta kale marka lala akriyo waa raggii aqwaal badan baa ku jirta qowlka u raajixsana jumhuurtu waa kaa xadiidka kale uu fasirayo ee sheegaya in raggu loo diiday caruurtoo kale iyagana waa iska xidhan karaan baa layidhi oo lilmuttaqiina ereygaasa wuxuu sheegayaa mukalaf qofka muttaqi goorta lagu sifayn karaa muttaqi goorta lagu sifayn karo wasfigan qaadan karaa waa idaa kaana mukalafan bayli hadduu yahay sabi ama majnuun yahay dee muttaqi iyo caasi midna laguma sifeeyo ila weli muu gaadhin xaddu takliif waa latiifa ay culimada qaarkood ka faaidaysanayaan ragga laftigoodii waxay u bannaan tahay haddii xanuun jiro sidii ibnu cawf iyo rag kaleba uu nebigu ugu fasaxay xariirta markay xikadu ku dhacday baasha cadhada la yidhaahdo cadhada iyo injirta iyo waxyaabahaasay anfacda xariirtu markay tahay xariir saafiya weeye sida iminka loo hela waabay adagtay lamana goyn karo midaan xariir ahaynba iminka xariir iskaga sheega asalaatu markaa halkan in lagu tukan karo xadiidku daliil u yahay waayo nebigu salaada markii uu ka baxuu bahasha iska saaray salaadiina muu soo celinay marka salaadii lagu tukaday xariirta way ansaxday buu sheekhu u wataa laakiin waxay ansaxaysaa wax maara dhinaca xidhashada kamu hadal xidhashadeedu hal iyo jaa-is am kayru jaa-is xataa haddaanay jaa-is ahayn waxa uu sheekhu arkayaa ama uu u daliishanayaa in iyadoon jaais ahayn xariirtu ragga u xalaalahayn hadduu qofku xidhuu ku tukada inay salaadu ansaxayso ajrigeeduba ha yaraado oo imika haddaad qof mara ka dhacdo ama guri ka dhacdo ama biyo ka dhacdo oo aada isticmaashaa tukato ama ku xajto cibaadadii way ansaxaysaa faradka ahayd laakiin cibaado adigoo caasiya aada samaysay ajrigeedii baa naaqisa oo waxaa kaa dhacaya uun xilkii unbaa kaa dhacaya rifan iyo lisan baa ku dhacayo ajrigii baa kaa lumaya thawaabkii marka shaygu qofku isagoo xaaraan isticmaalaya markuu faralkii iyo cibaadaadkii guto aqwaalulculamaa waxay culimadu u badan yihiin inaanay ka burayn laakiin naaqis ajrigiisu noqonayo marka baashan waa la xaaraantinimo ka nabigoor iska saaray laakiin salaadii ma soo celinin aruqsatu fi salaati fi khamiisatin lahaa aclaam waxaa la ruqseeyey in lagu tukado salaada khamiisa sijaayad lahaa aclaam calamaleh iyo barabaro qofka waswaasin kara markuu tukanayo taas iyaduna xaraam ma aha haba laga wanaagsanaada laakiin xaraam maaha oo waxaa fiican shayga aad ku tukanaysaa inuu yahay wax saafiya haddaad aragto sijaayadoo faraara iyo iska tallaabo iyo calamo iyo waxaalana dhanka kaleba u rog dhanka kale ee dhulka la dhigo u rog ee saafiga ah can caaishata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sallaa wuxuu ku tukaday fii khamiisatin sijaayad lahaa aclaam calamo iyo calaamada iyo barbar leh uma qaala wuxuu uhi shaqalatnii waxaa i mashquulisay oo salaadii iga jeedisay aclaamu haadihi tantada calaamadaheedii sijaayadan calaamadaheedii rasuulkii ilaahay oo ahaa dadka ugu khushuuc badanka ugu horeeyay ka jeedisay adiga maxaad u malay sidaa daraaddeed baanu habboonayn masaajidka iyo sijaayadihiisu in wax dadka mashquulin kara lagu calaamadiyo ama lagu qorqoro idhabuu bihaa u geeya ilaa abi jahmin ninka laydhaa u geeya wa'tuunii ii keena biambijaaniyihi sijaayadiisii kale magacaa la odhan jiray ambijaaniyada ambijaaniyadu waa meel baa loo nisbeeyey waa sijaayad magaceed sijaayadii kale ii keena isagana u geeya markaa kolkii hore uu tan usoo hadiyeeyey nebigu markaa wuxuu diidayaa inuu hadiyadii ku celiyo iyadoon badiil lahayn marka wuxuu ka codsaday inuu tan usoo bedelo tan inuu usoo bedelo si wixii uu doonaya ee salaada aan ka mashquulinaynayo sijaayad saafiya u helo ninkii hadiyadda usoo hadiyeeyeyna oo u ixtiraamo dee hadiyadiisii meel maray u noqoto uga guddoomo ilaa hadduu idhaahda hadiyaddii ku celiya wuu kala hayeysanaya asxaabigii marka tiisii kale iga keenay buu dha saafig ahay oo waxaan waa tan isagii mashquulisay asxaabiga miyaanay mashquulinayn muxuu ugu miidaamiyey isaga dee isagu wuu goglan karaa si kalena wuu isticmaali karaa ilaa in lagu tukadaa un shardi ma ahe hadday salaadii anfici weyda dee reerkaa loo gogli karaa ciyaalkaa loo gogli karaa adaa goglan karaa marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaasuu yaala marka halkaa waxaad ka aragtay calaamadaba ha lahaato haba mashquuliso salaadii ha ka jeedisa maca daalik way ansaxday salaadii ooma soo celinin rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka wixii ku mashquulinaya shaar ama dadkii maaragtay aada la tukanaysay kuwii kaa horreeyey masaajidkii goobtaad ku tukatay gurigii wax ku mashquulaya hadduu kasoo baxo qalbigaagu jeedsado dee salaadii bilaa khushuucda noqotay ajrigeedii wuu yaraanaya laakiin ma burayso waxay leedahay salaada wax kooban oo la yaqaano mubdilaatu salaad laydhaha salaada waxyaabaha buriya inaad taa xafidaa waxay kuu sahlaysaa wixii kasoo hadhay inaanu burinayn asalaatu fi thiyaab alxamr waxaa laga faa'idaysanaya inta inaan dhaafin xadiidkaa hore hadiyadda qofka in lagu celin karo waxaa laga qaadan karaayoo kale in loo bedeli karo waxaa laga faa'idaysanayaa sadaqada iyo hadiyaddu inay kala duwan yihiin oo sadaqada haddii la diiday inaad iibsato oo dib ula soo noqoto hadiyaddii inaad dib ula soo noqon karto ad qofkii ka iibsan karto ama uu kugu soo celin karo asalaatu fi hiyaabi alxamr dharkii cascasaayo lagu tukaday ayaa la sheegay casaankaa yare qariibka ah ee ishu qabanaysa xama yeelayo can abi juxayfata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kharaja nebigu wuu soo baxay fii xullatin xamraa bedlada cas isagoo ku taagan bedlada cas iyo tucad iyo tu cagaaran intaba uu xidhay fa rakaza wuxuu qotomiyey canazatan taki ama murjin buu hortiisa qotomiyey fasallaa ilayhaa wuu ku tukaday u tukaday xaggeeda yamuru min waraa'iha xaggeeda shisho waxa maraya alkalbu waalximaaru alkalbu walmar'atu walximaar ayga gabadha dameerka wixii la yidhi way jabiyaan salaadaba xagga shishu ka marayay wuxuunu muujinayaa un waraaa sutra sutrada kuu taagan shishadeeda wixii marayaa salaada inaan waxba yeelayn waa markuu fagaarayaasha iyo banaanka ku tukanaya nebigu marka waxaa xadiidkuna uu muujinayaa qofku xaaladaha munaasabaadka xafladaha ciidaha jumcayaasha inuu diyaargaroobayo dhar u khaasa uu u samayn karo siduu nebiguba u samayn jiray ciidaha iyo jumcaha iyo wufuudda iyo dhar gaara oo khaasa oo markaa special u ahaa uu isticmaalayo asalaatu fi shicaar waxaa lagu tukan karaa hoosgashiga dharku qaybi waa shicaar qaybina waa dithaar qaybi waxa weye dharka la yidhaahdo hiyaab ama malaabis daakhiliya dharka hoose qaybina waa malaabis filfooq ama culwiya xagga sare laga xidhanayo oo iminka dee adiga arkoo dharkeenu wuxuu ka kooban yahay qayb hoose iyo qayb sare sidoo kale dharka habeenkii inta badan lagu seexdaa waa waa shicaar waa kii nebigu lahaa annaasu annaasu alansaaru annaasu dithaar walansaaru shicaar calaa macna xadiid dadku waxa weeyaan waa huga sare ansaartuna waa hugayga hoose sundus iyo istabraq buu qur-aanku tilmaamay ahlujannaha xariir jilicsan oo xagga hoosea iyo xariir adag oo xagga kore ay ka huwanayaan labadaasaa la isugu daraya sundus iyo istabraq ee lama odhanayo dharkii lagu seexanayay ama xagga hoose kugu jiray negiskii iyo garankii iyo surwaalkii hoose iyo macawistii iyo bahalii yar yaraa lagu seexanayay waxaa laguma tukan karayo ilahay laislama hortaagi karaya ma odhanaysa can khilaas bni camrin qaala samictu caaishata qaalat kuntu ana warasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam anigaiyo rasuulku waxaanu ahayn abulqaasim ahaa waa kunyadii nebiga ammaan bay tahay qofka in kunyadiisana lagu sheego fi luqa alcarabiya ana warasuulullah anigaiyo rasuulka ilaahay waxaanu ahayn maxay fi shicaari lwaaxid mare keliyoo la wada huwado sida go-a weyn oo kale wa ana xaa'idun daamitun caadaan lahaa oo xaaid iyo daamis labadaba waxaa lagu sifeeyaa gabadhu marka ay caadada leedahay mara weyn baan wada huwanay fa in asaabahu minii shay-un haddii wax iga gaadhaan maradaa hasala wuu maydhayaa maa asaabahu wixii gaadhay waa tawaabuca rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo siduu markaa ehelkiisa u ixtiraamayo iyo kibir la-aanta hasala wuxuu maydhayaa maa asaabahu wixii gaadhay lam yacduhu ilaa kayrihi meel kale uma gudbayo maradu way wada nijaasooday ma odhanayeen maro kasta meel kasta qof kasta wixii nijaastu intay ka gaadhun baa waajiba in la maydho marka waxaa horaynu kitaab dahaara baynu kusoo marnay xadiidkan iyo qaar lamida inuu dhiigu nijaas yahay iyo nijaastu intay ku dhacdun in la maydhayo lam yacduhu ilaa kayrihi uma gudbaynin intaa mooye in kale wasallaa fiihi waa ku tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam maradii iyada ahayde shicaarka ahaydee habeenkii lagu seexanayay ee sidaa loo maydhmaydhay bay ku tukaday uma yacuudu macii wuu igu soo noqonayaa intii uu markaa tukaday intii uu iska nadiifiyey wuu igu soo noqonayaa fa in asaabahu minii shay-un haddii haddana wax kale gaadhaan ama habeenka ama habeeno kale facala mila dalik maydhidii oo kale unbuu samaynayaa lam yacduhu ilaa kayrihi meel kale uma tallaadayo marka wuxuuna muhiimahun nijaasta inteeda in la maydho ee muxaqaqa ah mashkuuga maya inaad ka shakisantahay muhiim maaha intaan xaqiiqo hubtun baa la maydhayaa maradaa iyada ama dharka lagu seexdana waa lagu tukan karaa rag iyo dumarkuna waa wada isticmaali karaan mucaamalada zawjiga ahina waa taa labada qof ay isku mid yihiin isna uu waxu qabanay iyana ay waxu qabanayso wallahu aclam